xaggay ka shabahdaa fi lbucdi fogaanshaha can siima ulilislaami dadka islaamnimada u saaxiibka astaamahooda fogaanshaha ay ka fog tahay bay ka shabahdaa filbucdi bay ka shabahdaa uga eg tahay fogaansho ay ka fog tahay can siima ulilislaami islaamnimada dadka u saaxiibka waa muslimiinte calaamooyinkooda iyo astaamahooda ay ka fog tahay oo ka durugsan tahay macnaha marka waa midda hadda dadka inta badan loo qoro yani wadaadadu qardhaasaha dadka hadda ay u dhigaan oo ay ka dhigaan kutubtay haystaan qur-aan keliya kuma qoran axaadiis nebina kuma qoran qur-aan hadduu ku qoran yahayna magacyo jin iyo shayaadiin baa la qoran carmal wakaas intaad qardhaas fiirisaan ood furtaan waxaad fahamtaan ka dhexela saas way macanaha qardhaas walbood furto haddayna kulligeed waxaan la fahmi karin noqonin waxaa tifkaa waxaan la fahmi karin oo magacyo shayaadiin iyo magacyo jin ah oo lagu tawasulaya macnaha marka taasi ma banaano muran la-aan ma banaana ta kalena ma banaana cala araajix sida xooga badan hada bilahi tawfiiq wsal allahuma wslm cala nabiyina mxamedi wala ali sabi slm bismi llahi raxmaan raxiim alxamdu lilahi rabi اlcaalamiin wsali allahuma wslm cala nabiyina muxamedi wcala aalihi wasaxbihi ajmaciin ama bacd yaqulu lmualifu raximah llahu tacaala faslu min ashirki ficlu ma yutabaraku bishajaratin aw xajarin aw buqcatin aw qabrin aw naxwiha yatakidu dalika almakana ciida وبيان أن الزيارة تنقسم إلى سنية وبدعية وشركية وفصلوا يهي من الشرك شركي إنو كمل يهي فعل ما شيء سمينت يا شركي كمله شيء قاسو يتبرك يتبرك كل بركة سنة من الشرك شركي وحا كمله فعل من ده روح فعلكي oo yatabaraku barakaysanaya bishajarin tingeed barakaysanaya aw xajarin ama dhagax barakaysanaya aw buqcatin ama meel dhulka ka mida barakaysanaya aw amase qabrin ama qabri barakaysanaya aw naxwihaa ama wixii la midaba shirkiga ka midta yatakhidu xaalo uu ka dhiganayo ruuxaasi dalika almakaana meesha iyadaa ciidan ciid uu ka dhiganayo mid uu kusoo noqnoqdo oo si joogto ah uu wakti go-an u yimaado macnaha waxaa kaloo fasal ay tahay bayaani ana ziyaarata wa bayaani ana ziyaarata la caddayn la caddeeyo in ziyaaradu tanqasimu ay u qeybsanto ilaa sunniyatin mid sunnada waafaqsan oo mashruuca wa bidciyatin iyo mid bidco ah iyo wa shirkiyatin mid shirki ah oo diintaba looga baxayo macnaha waa laba arrimoodoo midda koobaad sheekh wuxuu kaga hadlayaa arrimo dhowr ah oo dadka ay sameeyaan ama dad badan ay ku dhaqmaan oo shirki ah ruuxa iimaankiisa iyo islaamnimadiisa halis gelin karta taasi waxa weeyaan waa waxyaalahan la barakaysto oo wax laga doonto ama geed ha noqoto ama dhagax ha noqdo ama dhulka meel ka mida ha noqoto ama geed ha noqdo ama qabri ha noqdo isagoo meeshaa iyadaa haddana inta munaasabad loo samaysto sanadkiiba hal mar ama bishiiba hal mar lagu soo noqnoqonayo ciid saa looga dhiganayo macnaha qaybta labaadi waxa weeye masalada labaad ziyaarada qubuurta la ziyaaranayahay saddex qaybood inay u qaybsanto qaybta koowaad inay tahay qayb shareecada waafaqsan oo sunno ah qaybta labaadna inay mid bidca a tahay oo aan shareecada waafaqsanayn laakiin aan lagu gaaloobaynin waa taa hore way kayatan dambe way ka yara sukaysaa qaybta saddexaadna waaba shirkiyo yani islaamnimada baa looga baxaya macnaha ayib wuxuu yihi marka sheekhu hada wa min acmaali ahli shirki min gayri ma taradudin aw shaki ma yaqsud aljuhaalu min tacdiimi ma lam ya'dan illahu bian yucadamaa kaman yalud bibuqcatin aw xajarin aw qabri meytin aw bibacdi shajari متخذا لذلك المكان عيدا كفعل عابد الأوثان وحول هذا هذا كاس أيو الأمر أرنك أهذي أما واحد هذا هذا افهم واحد فهمته هذا كفهم وضميرك وحون إشارة وحون غنيسة وحي إن الصوم مري أبيادي هري يعني أرموك قصوها لي بوكليه فهم أما أرنواكاس ومن أعمال الشرك wamin acmaali ahli shirki dheh dadka shirkiga sameeyo ilaahay iyo addoommadiisa wax isugu daraa waxyaabahay sameeyaan iyo acmaashooda waxaa ka mid ah min hayri maa taradudin noqnoqosho la-aan aw shakin ama shaki la-aan adoon ka laalaabanin shakina uusan kaa gelin waxaa ka mid a maa yaqsudu waxa ay u qastayaan aljuhaalu dadka yani jaahiliinta ah dadkaan waxba garanayn waxmagaradka ah oo min tacdiimi maa shay weynayntii ah shaygaasoo lam ya'dan illaahu ilaahay uusan idmin bian yucadamaa in la weyneeyo yucadama weye yucadamaa waa aliflilaaq wey ayib wuxuu ku yidhi sheekhu acmaasha dadka shirkiga samaynaya ee ilaahay xaqiisii uu gooni u lahaa addoommada siinaya alliya addoommadiisana wax ka dhexaysiinaya wax wadaajinaya acmooshooda waxaa ka mid a shaki la-aan iyo noqnoqosho la-aan waxaa acmaashooda ka mid a dadka juhaasha ah waxyaalaha ay u qastayaanoo waxaan ilaahay amrin oo idmin in la weyneeyo weyneynta ay weyneynayaana waxaan ilaahay kitaabkiisana uusan in la weyneeyo ku idmin axaadiista rasuulkana sal ly slam aan ku soo aroorin in la weyneeyo weyneynta ay weyneynayaan taasi waxay ka mid tahay acmaashii iyo dhaqamadii dadka ahlu shirkiga ayay ka mid tahay macnaha saas weyaan ayib macnaheedu waxa weeyaan yani dadka uu leeyahay maa yaqsidu aljuhaalu min tacdiimi ma waa dadka inta badan ay iskaga darmadeen ilaahay xaqiisa subxaana wa tacaala iyo xaqa addoommadu oo kala garan waayey xuquuqda rabbigood leeyahay subxaana wa tacaala iyo xuquuqda ay addoommada iyo mu'miniinta iyo awliyadu leeyihiin dadka iskaga darmatay haaliban bal waxaa iskaga darmaday yani awliyaa araxmaan waa awliyaa shayaan ilaahay subxaana wa tacaala awliyadiisa iyo shayaadiinta awliyadooda bay kala garan waayeen markaasaa awliyo laakiin shayaadiinta awliye u ah baa waxay ka dhigeen awliyaa araxmaan alla subxana wa tacala awliyadiisii bay ka dhigeen marka waa dadka saas bidcadii iyo sunnadii baa iskaga darmatay xaq iyo baatilkii baa iskaga darmaday inta badanna asal waxa u ah jahli iyo dad culimo isaga dhigay oo lumiyey labadaasaa asal u ah iyagii oon diintii aan aqoon ulahaynoo wixii waa sax iyo waa khalad midna aan dhihi karayn macnaha ayib marka sidiisaba shaygan weynayn buu leeyahay iyo qadarin buu leeyahay iyo dheef baa ku jira iyo dhib buu ku gaadhsiin karaa ilaahay subxaana wa tacaala unbaa laga qaataa oo kitaabkiisa iyo sunnada nebiga sal ly slam in laga helo waay haddaan laga helin shaygaa lama weynayn karo in la weyneeyana xaquma leh shaygu inuu barako leeyahayna barakadiisa waa inaan ka helno kitaabka ilaahay iyo sunnada nebiga sal lay slam waa inay naga soo gaadho haddayna labadaa laga waayo barakada lagu sheegi maxay tahy wuxuu faa'iideynta maxay tahy waxbama faa'ideynaya macna marka weynaynta waa sidaas wey xataa haddii ilaahay subxaana wa tacaala uu weynayntiisana amray iyo shayga qadarintiisa wejigii shareecadu u qadariyo u weyneeya tidhi weji aan ahaynna loo loo weyneeyo markaa lafteedaan la ogolayn maalan ilaahay subxana wa tacala wuxuuna amray inaan kacbada maalan weyneyno soo ma a kacbada yani weyneynteeda iyo qadarinteedaa layna amray misxafka qur-aanka qadarintiisa iyo weyneyntiisaa layna amray rususha iyo ilaahay subxaana wa tacaala ambiyadu soo dirsaday qadarintoodaa layna amray laakiin see loo qadarinaya qaabkii loo qadarin lahaa ee yani waxa weeyaan loo qiimayn lahaa ee loo weyneyn lahaa waa qaab ilaahayna noo sheegay rasuulkiisana noo sheegay salawatu rabbi wasalaamu caleyh haddii qaabaan qaabkii qaab aan ahayn aada macnaha meeshii keento haddee waxa weeyaan weyneyntiisa weyneyntaasi tii sharcigu sheega maha shayga asalkiisa hala weyneeyaa layidhi waa shay hebel waa kacbada maalan waa misxafka maalan waa rusushii maalan waa dadka muminiinta maalan laakiin weyneyntoodu xad bay leedahay qaab bay leedahay jid bay leedahay loo maro maalan marka waxaa maalan tusaale tusaale xaya u ah cumar bn khadaab radi allahu canhu sida saxiixulbukhaariga ku yimid iyo muslim labadaba ayaa wuxuu taabtay xajarul aswadka xajarul aswadka oo dhagaxa madowga kacbada waa midkuu nebigu yuri sal ly wasalam maalinta qiyaamada ayuu imaanaya isagoo indho leh indho uu wax ku arkayo dhaga uu wax ku maqlayana leh ruux kasta oo xaq ku taabtayna maalinkaa wuu u markhaati kici buu nebig uri sal ly waslam dhagaxa noocaasa baa cumar bnu khadaab radi allahu canhu markuu dawaafayay kacbada intuu taabtay buu wuxuu yidhi ama wallaahi inii la aclamu anaka xajarun laa tadur walaa tanfac walowlaa anii ra'aytu rasuula rasuula allahi sal alay waslam yuqabiluka maa qabaltuka bul ilaahay baan ku dhaartay waxaan ogahay inaad un dhagax tahay dhib iyo dheefna aadan gacanta ku haynin adugu waxaad yani dhibood ii geysan kartana inuusan jirin wax dheefood gacan iigu haysana inaysan jirin haddii aanan rasuulka oo ku dhunkanaya arki lahaynna kuma dhunkadeen buui saas man yani waa dhagaxiisaa loo ammaano wey rasuulka un baanu ku dayanaynaa oo aanu raacaynaa mooye laakiin dhagaxanaa hadda ama janno idin geyn ama idiin dembi dhaafi ama ilaahay agtiisa wax idin siin yani waxa weye kuuma dhunkanayna kuumana taabanayna wey waxaanse kuu taabanaynaa nebi maxamed baa halkan maray ilaahayna wuxuuna amray inaan nebi maxamed raacno salawatu rabbi wasalaamu caleyh saa un baan kugu dhunkanayna kuu taabanayna wey macana marka dhagaxii macnaha yani saa uu nebigu sheegay sal ly wasalam saasay saxaabadu ridwaanullahi calayhim iyo salafku fahamkoodu ahaa saas wey macana midaan marka weynayntiisaba meel laga keenaya aysan jirin dhagax meel iska yaala ama qabri caradii ama mehe meel dhulka ka mid a ama geed calalo la saarsaaray oo calalka wax ku bilaabay aan la garanaynin yani waxa weeyaan weynayntiisa iyo tacdiimintiisa xaggee asal u ah xaggee lagu hayaa laa fi kitaab walaa fi sunati nabiy sal lay slam saas man ayb marka shayga weynayntiisa waa in shareecada looga dambeya saas man hada wa min acmaali ahli shirki maala ilahi subxana watacaala yani dhulkiisa meelo barakaysan buu sheegay maalan yani xarameynka oo kaleeto yani masjid alxaraamka iyo masjidka nabiga sal lay slam iyo masjid alaqsa waa dhulka meelo barakaysan waay dhulka intiisa kale ilahay wuxuu ku sheegay masaajida barakaysan maalmaha xiliyo barakaysan buu sheegay bisha ramadaan buu sheegay leylat lqadri buu sheegay xiliyo barakaysanna ilahay waa sheegay subxana wa tacaala yani ashyaa barakaysanna waa sheegayo sida maalan xabadu sawda oo kaleeto waxyaalo macnaha barakaysanna wuu sheegay nabigu sal lay waslam marka sidiisaba shayka shayga baraka la yidhahdo ama shay ha ku jiro ama dhul ha laga raadiyo ama ruux ha laga raadiye shayga baraka wax la yidha marka laga raadinayo waa in uu sugo oo alla sheego subxana wa tacala rasuulkiisuu sheego salawatu rabbi wasalaamu caleyh oo uu yidhahdo shaygaa baraka ku jirta haddii aan laga waayo soo maah oo xaggee laga heliy agee laga xaggee kaleon ka ogaan karnaa marka xaggee kaleon ka ogaan karnaa saas way macana ayb wadaadkan maalan nool intuu yani meel galo dadka gacanta usoo dhiibahaya ee gacantiisa laysku laynahayo ee mid dhunkada iyo mid leefleefa iyo mid macnaha wax weeyaan maaratay yani ismarmariye iyo loo qaybsamayo gacantiisana inay barakaysantaha xaggee laga keenay yaa sheegay inay barakaysantahay gacantani maxaanse ka ognahay wadaadkani inuu ahlunaar yahayo munaafiq yahayo oo dadka isyeelyeelahayo yani maxaan ka ognahay yaa kumarka yaa markhaati kici karoo dhigi kara waa ahlujanno ma jiro cid u markhaati kici karta ma jiro maxaa yeelay iimaanku waa shay qalbiga dega waayo cidaan ilaahay ahayn oo addoonkan xaqiiqa ahaan dhihi karta waa mu'minna ma jirto waa weli ilaahay dhab ahaan cid ogaan kartoon ilaahay ahaynna ma jirto subxana wa tacala saas wey macana xageen ka ogaan karnaa marka ma jirto marka waa waxun la gooyaa wey macana ayb hada wa min acmaali ahli shirki dadka ahlu shirkiga acmaashoodii waxyaalahay sameeyaan waxaa ka mid a min hayri ma taradudin noqnoqosho la-aan aw shakin ama shaki la-aan maa yaqsudu waxaay u qastayaan aljuhaalu dadka aan waxba garanaynin oo min tacdiimi maa dadka aqoon darradoodu badan tahay lanna yani laa yacmalu dalika ila jaahilun aw mutajaahil sidiisaba ma sameeyo nin jaahilan waxba garanaynin iyo mid wax garanaya laakiin iska yeelyeelaya mooye mutajaahil baa la dhaha qaar badan way garanaya waxaan inay khaldan tahay laakiin waa iska yeelyeelayaanoo waxoogaa masaalixa ugu jirta waxoogaa danaa magac iyo waxoogaa dhaqaalaa iyo waxbaa ugu jira saas daraaddeed mutajaahil baa la yidhaha midkaa isagaa mucaanid ah maa yaqsudu aljuhaalu kuwa aan waxba garanaynin ee aqoonta aan lahayn waxay u qastayaan oo min tacdiimi maa shay weynayntii ah shaygaasoo lam ya'dan illaahu ilaahay uusan u idmin uusan alla idmin oon ogolaanin bian yucadama in la weyneeyo kitaabna lagama helin sunnada nabigana sal lla lay waslam lagama helin ayib tusaalayaal baa marka bixinaya kaman cid oo kale yalud magan gashay ama magan gelaysa bibuqcatin meel dhulka ka mid a aw xajarin dhagax aw amase qabri mayitin ha mayd qabrigii aw amase bibacdi shajari ama geedaha qaarkoodba geedaha qaarkood buu magan gelayaayo oo dhibaatada uga cararaya ayb dhibaatada uga cararaya waxa weeyaan yani ama wuxuu rabaa inay dheef usoo jiidaan waxbuu ka rabaa waxbuu ka rabaa maalan xoolo isiyuu leeyahay caruur isiyuu leeyahay roob isiyuu leeyahay codsi buu u geysanaya ama meehe dhib saaran buu doonayaa inay ka qaadaan oo meel yani meeshan iyo buqcadan iyo qabrigan iyo waxan inay ka qaadaan yani waxa weyaan caafimaad darra haysa caafimaad buu ka doonaya yani wuxuu doonayaa maalan waxa weyaan maaragtay faqri baa haya inay ka qaadaan buu doonaya ilaa akhirihi colaad baa jirta colaadda inuu qaadaan la doonaya yani waxa weeyaan waxa loo waa la magan magan gelayaayo magan baa loo noqonaya wixii maqnaa iyo baahidii noqonaameed baa soo celi laleeyahay ilaa akhirihi wax alla wixii yani ruuxu baahidiisa ah buu u geysanaya macnaa saas weyaan marka buqca xajar shajar qabri mayd waxay doonaya noqoto adiga magacyahaasi macno weyn yaysan kula yeelan magac waxbaa ha isku lugeyn dhagax baa la yidhaahdaa iyo yani weli baa la yidhaahdaa iyo nebi baa la yidhaahdaa iyo yani qorax baa la dhahaa iyo waxba muhimmad weynayayna kula sii yeelan muhimaddu waxa weeyaan maxaa la samaynaya oo loo samaynaya shaygii ilaahay u diiday in loo sameeyo qoraxda iyo dayaxa haddii aada nebi u samayso ama malag u samayso waxba maadan bedelin waa shaygu shaygii way macnaa xukumku waa xukumkii xukumkii unbuu qaadan macnaa marka adigu waxaad doonta ku magacabo sami maa shi'ta waxaad doonta ku magacabo laakiin shareecadu waxay la tacaamulaysaa waxa weeyaan ruuxa wax samaynaya qasadkiisa iyo ficilka uu samaynayo iyo niyada uu ku samaynayo iyo shareecada ma waafaqsanta mise ma waafaqsana taa un baa lagula tacaamuli macnaa adigu magaca qurxi haddaad rabto haddaad doonto shirkigii tawxiid u bixi oo bidcadii sunno ku magacow soo maart waxaad doonto adigu u bixi laakiin waxaasi cibro weyn ma sila macnaha saas weeyaan ayib kaman yalud bibuqcatin macnaheedu waxa weeyaan barakaysiga la barakaysanayo ayaa la diidan yahay yacni meelahaas aan wax baraka a lahayn oo iyaga daatadooda wax laga doonayo ama ilahayba loo sii marayo subxana wa tacala alimaamu tirmidi wuxuu soo saaray min xadiidi abi waaqidin layti wuxuu yidhi abuwaaqid nebigaan raacnay sal lay wasalam xunayn baan u raacnay xunayn baan nebiga u raacnay dulaankii xunayn wa naxnu xudathaau cahdin bikufrin buu yihi annagoo markaa gaalnimo ku dhow oo waktiga nagu gaalnimo ku dhow mar dhow soo islaamnay baan nebiga waxaan u raacnay dulaankii xunayn gaaladii gaaladuna markaa waxay lahayn geed weynoo gob ah geed weynoo gob ahoo ay macnaha waxa weye barakaystaan oo ay ku dulnagaadaan oy seefahooda sudhaan markay duulayaan waa seefaha la sudan oo geeddu seeftaasay barakaynaysa dadkiibaa meesha degan oo waa lagu dultikaabsan yahay geeddaa iyadaa markaasaan geeddaa soo marnay buui geed weynoo marka gaaladaas lahaan jirtay geed noocaas oo kale ah markaasa waxaan soo marnay bay dheheen annagoo nebiga la soconno geed weyn oo aada u qurux badan markaasaan nidhi bay dheheen nebi ilaahay ow yani ijcal lanaa daatu anwaad daata anwaad kamaa lahum daatu anwaad nebi ow annagana waxaad noo samaysaa geed sidaasoo aanu barakaysanno siday gaaladuba geeday barakaystaan u leeyihiin nebigu muxuu ku jawabay sal lay wasalam dhib ma lehe iska barakaysta miyuu yidhi nebigu sal lay slam siday wadaada badan hadda u dhahaan dhib ma laha maxaa dadka loo cidhiidh yahayaa iska barakaysta ma dhihin nebigu sal lay wasalam masaladu masale caqiide iyo tawxiid kulug la waay waa diinta asalkeedii rasuulku wuxu yihi sal lay wasalam aada buu nebigu sal lay wasalam u inkiro wuxuu yihi allahu akbar inaha sunan buu nebigu sal lay wasalam qultum wladii nafsii biyadihi kama qaalat banuu israa'iila limuusa ijcal lana ilahan kama lahum aaliha qaala inakum qawmun tajhaluun saasuu nabigu ku yuri sal lay wasalam waliba uu sii wada wuxuu yihi latarkabunna sanana man kana qablakum buu nabig uri sal lay wasalam wuxuu nabi uri sal lay wasalam allaa weyne waa jidadkii iyo dhaqamadii ummadihii idinka horrey buu nabi uri sal lay wasalam waxaad tidhaahdeen allahaa naftaydu gacantiisa ku jirtaan ku dhaartaye waxaad ku hadasheenoo tidhaahdeen hadalkii reer bani israa'iil ay muuse ku dhaheen oo kale oo ahaa waxaad noo samaysaa ilaah aanu caabudno sida qolyahan gaaladeen ag maraynaba ilaahay caabudaan u leeyihiin siday ilaahyo u leeyihiin annagana ilaah noogu samey markaasuu nebi muxuse wuxuu ku yidhi innakum qawmun tajhaluun waxaad tihi niman jaahilnimo samaynaya waxba garanaynin baa tihi tii oo kaleetaad maanta dhahdeen buu nebi uri sal lay slam u fiirsa hadalka nabiga lagu yidhi geedaan barakaysana noo samey soo maha nebiguna muxuu ka dhigay geedii la barakaysanayey ilaah la caabudayuu kasoo qaaday sooma saas way macnaha qabrigan yani la barakaysanayo iyo caradan la barakaysanaya iyo wadaadkan la barakaysanayo iyo ijcal lanaa ilaahan kamaa lahum aalihatun buu nabigu kasoo qaaday sal lay waslam saasoo kaleeto macnaha ilaah aanu caabudno noo samee sidii gaaladuba ilaahye ay caabudaan u leeyihiin geed aanu barakaysano noo samee wadaad aan barakaysano noo samee qabri aan barakaysano noo same geed aan barakaysano noo same taasoo kale ka dhigan tahay bu nab uri sal lay waslm marka waa kalaam faasil ah waay markaasaa nebigu wuxu uhi sal lay wasalam dhaqamadii ummadihii idinka horreeyey yahuud iyo nasaara iyo ummadihii idinka horreeyey baad jidadkoodii raacraaci doontaan bu nabi sal ly slam ood ku dayan doontaan leanna ayagaa sidan sameeyey ayagaa sidan sameeyey oo nebigoodii oo la socda oo ilaahay uu soo badbaadiyey baa waxay yidhaahdeen ilaahyo kale noo samee oo ilahay xaggeed uga tegaysaan maxay tahay waxa kale ad codsanaysaan ilaahayga idin soo badbaadiyey reer banu israa'iilow ee idin soo garab qabtay fircoon idinka soo badbaadiyey baabad caabuda laydin leeyahay maxay ka- waxa kale doonaysaan muxuu yahay saas way macnaha dadka ma ilahay baa ku fillaan waaya subxana wa tacaala saas marka taas weeyaanoo yani miisaanku waa kaa waxba adiga yayna kula fududaanin waa barakaysi iyo waa la iska masaxanaya waa la taataabanaya yayna kula fududaanin nebi maxamed ba lama fududaan- fududaanin salawaatu rabbi wasalaamu caleyh miisaanku marka halkaas weeyaan macnaha ayib xadiiska waxaa soo saaray oo wariyey imaamu axmed ibn xibaan xaakim waxa uu saxiix yeelay alimaamu dahabina wuu ku waafaqay sidoo kale waxaa saxiix yeelay alimaamu tirmidi waa xadiis saxiixa wey ayib kaman yalud cidda magan gelaysa oo kaleeto bibuqcatin yani meel dhulka ka mid a aw xajarin ama dhagax aw amase qabri meytin ama meyd qabrigii magan gashay aw amase bibacdi shajari ama geedaha qaarkoodba magan gala macnaa intuba waa jiraan intuba waa jiraan bal yani waaba laga badbadiyeyo qubuurta hadda iyo meelahaas la tago ee barakada laga raadiyo ama wax laga doonto dadku taqriiban heer waxay la gaadhsiisan tahay qaarkood ayna xataa kacbada iyo xaramku la gaadhsiisnayn yani waxaa loo sameeyey waktiyo go-an oo la tago waa cibaado wakti go-an loo sameeyey sanadkii hal mar baa la tagaa bil hebel baa la tagaa ruuxii ay dhaaftana khasaaro weyn inuu usoo hoyday yuu rumaysan yahay nin walbana wuxuu ku talagashan yahay un meeshaa inuu mar soo taabto bal marar fara badan waxay ku socodsiinayaan axkaamtii xajka oo kaleeto qubuurta qaarkood waxay leeyihiin yani qaabkii waxaa loo dawaafaa kacbada oo kaleeto bal waxay leeyihiin meelo la tuurto oo sida ramyuljamaraadkii oo kaleeto ha meelo lasoo tuurtuuray leeyihin waxay leeyihiin sidoo kaleeto meelo sacyigii bayna safa walmarwa oo kaleeto lagu sameeyo kutub baa laga alifay oo ku magacaabeen wadaadadii macnaha waxa weeye qubuurta in la caabudo dadka ugu yeedhi jiray kutub bay ka alifeen oo yidhaahdeen axkaamu waxay ku magacaabeen yani manaasiku yani ha manaasikulmashaahid bay dhahaan manaasikulmashaahid kutub kutub la yidhahda ka alifeen yani qaabkii acmaasha siyaarada qubuurta loo gudan lahaayo sacyigaas iyo dhagaxyaanta la tuurahaye iyo dhawaafka lagu samaynahayo in alle intii uun xajku lahaa baa loo sameeyey markaase haddana dadka caamada waxaa lagu yidhi laba goor ninkii taga ama saddex goor taga ama toddoba goor taga qubuurtu say u kala baawar weyn tahayba yani waxay ka dhigan tahay isagoo xajkii ilaahay tegay oo kaleeto khalaas looma baahnaba bayd ilahayba waa laga maarmayba macnaha caamadii marka saasaa laga dhaadhiciyey marka taqriiban waa arrin runtii halisteedana wey meelaha qaarkood ama kutubta qaarkood waxaa ku qoran yani haddaad qabriga gaadhi karto taabo oo dhunko haddaad gaadhi kari weydo ul dheer intaad qaadato kusoo taabo ushana markaa kadib dhunko haddaad gaadhi kari weydo gacanta u taago markaa ka soco yaa iskale axkaamta iyada ya waa axkaamtii xajarulaswadka iyo kacbada markii la dhawaafayo waa kulli wax alla wixii halkaasi ay lahayd oo dhan baa tan lagu soo wareejiya macnaha saas weyaan ayib marka yani waxyaabahaasoo dhan waa mukhaalafaad markii ugu horreysay waxay ka bilaabatay qabri la dhisay kadibna say usii weynaanaysa usii weynaanaysa usii weynaanaysa baa waxay noqotay rukni dhan oo arkaantaba ka mid a macnaha rukni dhan oo arkaantii dadweynuhu diinta ay ka dhiganayeen ka mid oo yani waxa weeye axkaamtiisa iyo kutubtiisa iyo qaabka loo gudanayay iyo wata ayuu noqday macnaha ayib wax been abuura dhammaa waa wax kulli soomaaliya oo dhan taqaana wa a bal qaarkeen inay soo mareen baa laga yaaba annagaa soo marnay oo yani waxa weye lasoo mar geel geel laba jir soo wada mar bay soomaalidu yidhahdaan waa wax lasoo maray oo laysla soo arkay oo la wada ogyahay wey macnaha soomaaliya waqooyigeeda laga bilaabo ilaa koonfurteeda laga lasoo gaadho saasay u daatanta saas way macana qolo walba waxay leedahay mid gooniyay leeyihi yani waqooyiga maalan hadda hargeysa oo kaleeto waxaa ku yaala meel agteeda ah mid la yidhaahdo yuusuf kawnayn oo midka ugu weyn ah kuwo kale waa jiraan yar yar waa wadaadki ay dhihi jireen soomaalidu isagaa ubad soomaalida macnaa alif alif la kor dhabay alif la hoos dhabay alif laa goday iyo alif wax ma leh soomaalidu isagaa u keenay wadaadkay dhihi jireen meeshaasu ku aasanyay ba dhan allah xaqiiqada ilahi baa og laakiin waxa loo sameeyo haddaad aragtaan waad u yaabaysaan ha yani dad tegey baa ii sheegay waxay ugu yidhahdeen wuxuu leeyahay masca meel la sacyiyo dhawaaf baa lagu sameeyaa meelo la dhagax tuuruu leeyahay yacni xataa dhagax lagu fadhiistaa jiro haweenka dhali waayey ay ku fadhiistaan waxyaalo fara badan baa jira mid baa meesha joogo meesha u fadhiyo saadin ah oo lacagta ururiya dadka wax ka qaado wahaakada boqol khuraafaadii been baa loo samaynaya galbeedka haddii la ahdo cabdiraxmaan zaylaci iyo qolyaha iyaguna ku aasan oo maarata iyagana sidoo kale lagu sameeya xaggan markii lasoo aado gobollada dhexmalaha waaba roonaayene hadda waxaa u samaysay meesha la yidhahdo gaalkacay waa dhow aan fogeynba ninkii moodaya inuu shirki dhammaadayo hadda waxaa ka samaysay wadaad ay dhihi jireen muxuu ahaa baar dheere oo waa dhow laga keenay yani intuu ku dhintay meesha la yidhaahdo dubay toban kun oo dollar baa diyaarad lagu soo saaray si loogu aasay meesha la yidhahdo gaalkacay markaasaa waxa lagu samaynayo iyo waxa ka dhacaya iyo shirkiyaadka iyo khuraafaadka iyo ziyaarada iyo dawaafka la samaynahay aadan tasawuri karayn waa min jadiid waa cusubya cusuybkaasay dad badan ku xiisaynaya haddii laga soo tago koonfurta la yimaado yani waxa weyaan maratay sheekh awnuur iyo maratay baalkii ahaa maaratay uways iyo ila akhirih qolo walba marka waxa wey meesheeda macnaha waxaa ugu yaala yani xaj yar iyo kacbo yar iyo maxaaba marka kacbadii xajkii laga doonaya saas way macnaha marka yani ma aha in yani buunbuunin iyo kabadbadin iyo ay ku jirto maaha laakiin xaqiiqada taallaa waxay tahay dadku inay macnaha waxa weeyaan laga fogeeyo diinta ilahi subxana watacaala haddii la doonayo in loo soo celiyana ay tahay in la taabto xaqiiqada jirta oo dadku diintii meeshii ay kaga garab mareen loo cadayo loo sheega wy maanaa sidaas weyaan ayb muttakidan lidalika almakaani ciidan ka ficli caabid alawthaani muttakidan xaalo uu yahay mid samaystay lidalika almakaani meesha iyadaa wuxuu ka dhigtay ciidan buu ka dhigtay ciid waxaa la yidhaahdaa yani shayga lagu soo noqnoqdo ama soo noqnoqda munaasabad soo noqnoqota sanadkii hal mar bishii hal mar usbuucii hal mar baa ciid la yidhahda macnaha ayib ka ficli caabidi alawthaani sanamyaalka kuwa caabuda ficilkoodoo kale xaalu yahay kuwii asnaamta caabudi jira ficilkoodao kaleeto oo xaggee buu uga dhawey uu kala mid yahay wuxuu kala mid yahay yani weynaynta ay weynaynayaan waxaan ilaahay weynaynin subxana watacaala oo haddana munaasabad iyo ciid iyo acmaal iyo ay ka ratibeen oo ilaahay usii marayaan subxana watacala dhankaasu ka shabaha macna ثم الزيارة على أقسام ثلاثة يا أمة الإسلام فإن والزائر فيما أضمره في, نفس في نفسه تذكرة بالآخرة ثم الدعاء له وللأموات بالعفو والصفح عن الزلات ولم يكن شد الرحال نحوها ولم يقل هجرا كقول السفهاء طيب انت مركب وحوك قصب حي وينين شيئا إلهي وينين لوينيو ويعني وحوي إني تهي أفعاشا ذاتك الشرك يقول عي wuxuu halkan ka gelayaa qubuurta ziyaaradooda uma kadib buu ku yidhi alziyaaratu ziyaaradii calaa aqsaamin qayba dushoo qaybo dushood bay ahaatay qaybahaasoo alaaatin saddex ah yaa ummata alislaami islaamka ummadiisiiyo siyaaradu waa saddex nooc faina waa hadduu niyoodo azzaa'iru midkii ziyaaranayay qabriga ziyaaranayay fii maa admarahu wuxuu qarsaday dhexdiisa fii nafsihi naftiisa dhexeeda wuxuu ku qarsaday oo qalbiga ugu jira hadduu niyoodo tadkiratan xusuusasho bilaakhirati aakhare uu ku xusuusanayo ziyaarada qabriga qabriga wuxuu u tegayaa qalbiga waxaa ugu jirta inuu aakhare ku xusuusto uma markaa kadibna adducaa duca uu niyoodo lahu maydka yani adducaa uu duco niyoodo lahu naftiisa uu u duceeyo iyo walil amwaati dadka dhintayba bilcafwi uu ugu duceeyo cafin la cafiyo wasafxi iyo dhaafid cani zallaati wixii khalad iyo simbiraxa ka dhacday ilaahay inuu u dhaafo uu u weydiiyo oo walam yakun haddana uusan ahaanin zaa'irka qubuurta ziyaartay shadda mid adkeeyey oo xidhxidhay arrixaala reeryo iyo rar naxwaha qubuurta xaggeeda miduu adkeeyey uusan ahayn qubuurtaana uusan safar u gelinoo sahay iyo reeryana uusan u xidhxidhanin yacni uusan sahay u qaadanin safarna uusan u gelin oo walam yaqul uusan odhanin hajran ama hujran hadal xunna uusan odhanin markuu qubuurta tago ka qowli sufahaa wax magaradka hadalkoodoo kale fa tilka ziyaaradaa noocaasi sunnatun sunno weyn sunnadaasoo ata timid sariixatan xaalay tahay mid cad fi sunani sunnooyinkiibay ku timid almuhbatati ee la sugay alsaxiixati ee saxiixada wuxuuyna yidhi ziyaaradu waa laba waa saddex nooc ziyaaradu waa saddex nooc nooc waa nooc sunnaa oo shareecadu ogosha shuruud buu noocaasi leeyahy noocna waa bidco noocna waa shirki saddexda nooc si fiican in loo kala fahmo waay maxaa yeelay magaca ziyaaro la yidhaahdo iyo nusuusta ziyaarada kusoo aroortay meelaha faraha badan ee dadweynaha lagu khalday ka mid tahay oo shirkiyaadkan iyo khaladaadkan la samaynayo inta badan yani laba magac baa la huwinaya magac waa ziyaaro markaasaa nusuustii ziyaarada lasoo qaadanaya ziyaarat lqubuurka magaca labaad ee la huwinayana waa tawasul oo waxaa lagu leeyahy waa tawasul mashruuca labadooduba caawa inoo imaan doona insha alla tacala maxaa ka mashruuca tawasulka maxaase ka mamnuuca maxaa ziyaarada mashruuca maxaanse mashruuc ahayn saas mana ayib wuxuu ina yidhi sheekhu marka ziyaarada sharcigu ogol yahay afar shardi baa ku xidhan shardiga koobaad waxa weeye ruuxa ziyaaranayaay niyada uu meesha u tegayaay waa inay tahay qabrigan aad tegayso aad ku soo xusuusatid aakharo oo dee dadkan qubuurta ku jiraay shalay sidaadoo kaley noolaayeen oy adduunka ka shaqaysanayeen ooy intaasoo qorsho u dejisnay oo sidaadoo kale u dadaalayeen maantana dhulkay ka hooseeyaan berrisoo tani kuuma dambayso alalahi sida inuu markaa uu ku xusuusto aakharo oo qalbigiisa cabsi geliso waa middaa inuu u tegayo shardiga waa midkaa wey macnaha niyadiisu waa inay taas macnaha waxaa faa'iideynaya xadiidka anas marfuuca ah nebigu wuxu uhi sal lay waslam kuntu nahaytukum can ziyaarati alqubuur alaa fazuuruuha fainaha turiqu alqalba watudmicu alcayna wtudakiru alaakhira walaa taquluu hujran buu nabig uri sal lay slam xadiidka waxaa soo saaray xaakim qaybtiis qayb ka midana imaam muslim baa soo saaray wuxuu nabigu uri sal lay slam waxaan idinka reebay qubuurta ziyaaradooda horaan idinku diiday markii hore waxaa ummadda loogu diiday qubuurta ziyaaradeeda markii hore waxaa ziyaaratulqubuur loogu diiday waxay ahayd markay ku cusbaayeen gaalnimada ku cusbaayeen oo shirkiyaadka ku cusbaayeen oo markaa dadkuba ay cusbaayeen sidaa daraaddeed si gaalnimada xididada loogu jaro oo shirkiga macnaha waxa weeye yani loo fuuqgooyo eber lo on yani waxa wey isaga dhanba macnaha loo dhammeeyo ayaa ziyaaradii loo diiday waxaa la yidhaha ziyaarinna qubuurta markay diintii barteen oo aqoon u yeesheen oo shirkigii iyo kala barteen tawxiidkii oo yani ay bislaadeen oo iimaankoodii bislaaday ayuu nebigu sal lay slam wuxuu ku yidhi hadda ka hor baan idiin diiday qubuurta inaad ziyaarataan laakiin hadda ziyaarta buu nabi uri sal lay wasalam markaasaa wuxuu yidhi maxaa yeelay qubuurtu siyaaradoodu qalbigay jilcisaa buu nabi uri sal lay waslam ishana way ka ilmeysiisaa ruuxana aakharay xusuusisaa buu nabi uri sal lay slam u fiirsada aakharay xusuusaa ishay ka ilmeysiisaa qalbigana way jilcisaa buu nabi uri sal lay waslam sidaa u siyaarta taasi waa mid waxaa kaloo sugan nebigu sal lay waslam xadiidka abu hurayra ee muslim iyo keyrka ay soo saareen nebigu wuxuu ziyaartay qabriga hooyadii fabakaa wa abkaa man xawlahu nebigu waa ooyey salawaatu rabbi wasalaamu calayh dadkii meesha fadhiyeyna waa ka oohiyey yani way la ooyeen nebiga sal lay waslam markaasaa nebigu wuxu uhi sal lay waslam ista'dantu rabbii an astagfira laha falam ya'dan lii wasta'dantuhu fi an azuuraha faadina lii fazuuru lqubuura fainaha tudakiru lmawta buu nabi uri sal lay slam ilaahay waxaan weydiistay oon ka codsaday in aan uu ii ogolaado hooyaday inaan dembi dhaaf u weydiiyo oo idhahdo ilaahu hooyaday u dembi dhaaf waa ii diiday buu nabi uri sal lay slam ilaahay iima ogolaanin iima ogolaanin hooyaday inaan idhahdo ilahu dembi dhaaf maxaa yeelay ma kana lilnabiyi waladiina aamanuu an yastakfiruu lilmushrikiin walaw kaanuu ulii qurba saas way macana xataa qaraabadaadaba ha ahaade waa la ii diiday buu nabi uri sal lay slam markaasaan ka codsaday buu yihi inaan soo siyaartoon qabrigeeda soo siyaarto waa la ii ogolaaday buu nab uri sal lay slam marka qubuurta ziyaarta aakhara idin xusuusina buu nabi uri sal lay slam qubuurta ziyaarta aakhara idin xusuusina nebigu sal lay slam qabriga hooyadii markuu ziyaaranayo socdaal buu ku jiray oo madiine intuu ka tegay buu maka usii socday ma ahayn inuu u safray laakiin socdaal buu ku jiray waxay waxay hooyadii ku aasan tahay makiya madiine dhexdooda macnaha meeshaasay ku aasan tahay ayib marka nebigu sal lay slam waa ziyaartay waxay kutusaysaa ziyaarada loo ziyaaranayo aada aakhare ku xusuusatid qubuurta la ziyaaranayo ma kala laha midda gaalada iyo midda muslimiinta maadaama niyada aada u siyaaranayso mu'miniintu waxay ziyaaradoodu khaas ku noqon doontaa qaybahay noo soo socoto ducada loo ducaynaya laakiin inaad aakhare ku xusuusato nebigu qabrigii hooyadii buu ziyaartay salawaatu rabbi wasalaamu caleyh saas mana marka waa la ziyaaran karaa qasadkaana waa loo ziyaaran karaa xataa qubuurta gaalada waa loo ziyaaran karaa macnaa ayib qasadkaasi waa mid talabaad waxa weeye inuu u tegayo qubuurta oo u ziyaaranayo inuu usoo duceeyo isaguna ducaysto dadkan meesha ku jira inuu ilaahay u baryo dembigooda inuu dhaafo ilaahay inuu u naxariisto kii cadaaban inuu cadaabka ilahay ka qaado kii macnaha waxa weye naxariis haysta inuu ilahay u kordhiyo inuu usoo duceeyo niyadaa waa inuu u tago oo ma aha inuu isaga wax ka doonanaya ayagu wax yani wax la rabaa ayagu ilaahay u baryaya subxaana wa tacaala taana waxaa kutusaya xadiidka burayda wuxuu yihi burayda kana rasuulu lahi sal ly slam yucallimuhum ida kharajuu ila almaqaabiri an yaquula qaa'iluhum nabigu wuxuu bari jiray sal lay slam saxaabada mid ka mid a hadduu qubuurta xaggooda aado ziyaaro aado inuu sidan yidhaahdo allahu assalaamu alayka ahla assalaamu calaykum ahla addiyaari min almu'miniina waalmuslimiin wainaa in shaء allahu bikum laaxiquun nas'l اllaha lana walakum alcaafiya muslim iyo axmed ibn maajah iyo keyrkood baa soo saaray ziyaadada muslim uu ku daray waxa weeye yarxamu allahu almutaqadimiina mina waminkum wlmutaahiriin yani markaad qubuurta tagtaan saa dhaha bu nabg sal lay waslam assalaamu calaykum nabadgelyo dushiina ha ahaato ahla diyaari degmooyinkan dadkoodow qubuurta ku jiro oo min almu'miniina waalmuslimiin muslimiin iyo mu'miniinba leh wainaa in shaء allahu bikum laaxiquun hadduu alla doonana anaguna waa idinka daba imaan doona markuu alla doono subxana wa tacala waa idinka soo daba soconnaa wey macnaha waxaan weydiisanaynaa alla idinkiiyo annagaba waxaan idin weydiinaynaa alcaafiyata caafimaad iyo cafi baan idin weydiinaynaa soo inama dhihin uma adducaa lahu walilamwaati inuu isaguna ducaysto dadka dhintayna u duceeyo nas'alu allaha lana walakum alcaafiya annagii idinkaba ilahay baan cafaa idin weydiinaynaa riwaayada muslim waxay ku dartay yarxamu allahu almutaqadimiina mina waminkum wlmutaahiriin idinkii annagaba kuwiinii horeeyey iyo kuwa dambaba ilaahay subxaana wa tacala ha u naxariisto saa uu duceeyey bu nabig sal lay slam qubuurta markaa tagtaa caaishana saasuu nebigu u baray sal lay slam waxay tihi nebi allow qubuurta haddaan tago maxaan dhahaa sida hadal noocaas oo kale nebigu uu sheegay sal lay slam qubuurta haddaad tagto saa yeelo saa ugu duceey bu nabig sal lay slam dadka qubuurta ku jira marka qasadka labaadi waxa weeyaan inuu usoo duceeyo dadka amwaada ee mu'miniinta ee muslimiinta ee qubuurta ku jira inuu usoo duceeyo saas way macnaha ayib shardigii labaad kaa wey soo ma shardiga saddexaadi waxa weeyaan in uusan qabriga uu siyaarada uu siyaaranayaayo uusan safar u gelin safar iyo gaadiid iyo alaab la xidhxidho iyo sahay la qaato waa inuusan u gelin meeshaa uu joogiyo meeshuu degan yahay waa inuu qabrigu ku yaallo oon safar loo gelin ama mehe isagoo socoto ah inuu iska soo agmaro oo markaa sidaasoo kaleeto uu sameeyo laakiin inuu u safro oo yani qasad ahaan uu ugu safraayo shardigaasi iyadana waa laga maarmaanoo waa inuusan u safrin lama ogola macnaha inuu u safro waxaa iyadana kutusaya xadiidka abu saciidin alkhudri radi allahu canhu wuxuu rasulku sal lay slam laa tushadu arixaalu ila ila alaaati masaajida almasjid alxaraam wamasjidi hada walmasjid alaqsa rarka looma adkeeyo oo reeriyada looma xidhxidho looma safro wey macnuhu ilaa saddex masjid mooye masjidulxaraamka maka masaajidkayga waa ka madiina iyo masjid alxaraam oo ku yaala waxaan dhihi laha masjid alaqsa oo ku yaala bayt almaqdis saddexdaa unbaa safar loo galaa bu nabi uri sal lay wasalam ayib xadiidka marka waxa la yidhi laa tushadu arixaalu ila ila alaaati masaajida siiqada waxaa loo yaqaanaa alistinaa almufaraq baa la yidhahda mustatnaa minhuga markaan la sheegin waxaa la yidhahdaa min acami alcumuum yani wuxuu faa'iideeyaa alfaad waxyaalaha cumuumka faa'ideeyu ka mid marka taqdiirta haddii la qadaro laa tushadu arixaalu ilaa mawdicin ila ilaa halaaati masaajida cumuumkiisaasaa waxaa soo gelaya qubuurta iyo meelaha kaleo dhan saasay soo gelayaan leanna mawdic bay soo gelayaan sooma ayib haddii la qadaro macna kaa ka khaasan ama lafdi kaa ka khaasan oo la yidhaahdo laa tushadu arixaalu ilaa masjidin ila ila alaaati masaajida haddii la yidhaahdana qubuurta iyo meelaha kale la barakaysta xadiidka waxay kusoo gelayaan min baabin wlaa qiyaaslawlay kusoo gelayaan lanna masaajidusoo dhulka ilaahay meesha ugu khayr badan maaha ardada ilaahay meel ka khayr badan masaajidda ma jirto haddii masaajidii la yidhi looma safri karo saddexdaa mooye qubuurtii xaggey joogtaa marka soo kama sii ag jirto saas way macnaha macnaha waxaa ka fahmay xadiidka inuusan masaajida khaas ku ahayn qubuurta iyo meelaha la barakaysto oo dhan ay soo gelayaan saxaabadii nebiga sal lay wasalam saxaabada nebigaa saa u fahmay xadiidka abibasrata alkhifaari oo isaguna saxiixa wuxuu la kulmay abubasra waa saxaabi abu hurayru la kulmay abu hureyre intuu tegay dhuurusiina meeshii nabiyulahi muusa alayh salam ilahay ugu waxyooday abu hureyre intuu tegay oo meeshaa salaad kusoo tukaday oo meeshaa baraka ahaan u aaday soo laabtay buu abubasra la kulmay markaasuu yidhi xageed ka timid markaasuu yidhi waxaan ka imid dhuurusiina markaasuu wuxuu yidhi haddaan ogaan lahaa amaa inii low adraktuka lam tadhab buu ku yidhi haddaan ku soo gaari lahaa intaadan tegin oon ku ogaan lahaa maada aadan bu maxaa yeelay waxaan maqlay buuri nebigu odhanaya sal ly wasalam laa tushadu arixaalu ila ila alaaati masaajid marka soo ma jeeda dhuuri siina masaajid ma ah haddana maca dalika abubasrat alkhifaari wa abu hureyre wuxuu ku leeyahay xadiiskaasu u soo deliishanayaayo safartaad aaday khalad bay ahayd keligii ma aha ninka la yidhaahdo isagana yani qazaca ayaa wuxuu yihi waxaan damcay inaan aado dhuuri siina markaasaa waxaan weydiiyey cabdullaahi ibni cumar markaasaa wuxuu yihi amaa calimta ana anabiya sala allahu calayhi wasalama qaal laa tushaddu arixaalu ila ila halaaati masaajida miyaadan ogeyn inuu nabigu sal lay slam yidhi looma safro saddexdaa masjid mooyaane maxaa dhuuru siinaa ka dooni ha aadin buu ku yidhi soo ma jeedaan marka waa abubasrat alkhifaari iyo abu hurayra oo ku waafaqay iyo cabdullaahi bni cumar iyo abu saciidin alkhudri afar saxaabada ka mid a baa macnaha iyo cumuumka u fahmay xadiidka luqada carabi ahaanna macnahaasuu keenaya xaggee looga saari marka meel looga saari kara ma jirto marka qabriga waa inaan loo safrin waay qabriga waa inaan loo safrinoo aan safar loo gelin looma safri karo ay qabrin loo safri karo ma jiro macnaha saas weyaan ayib marka walam yakun shada rixaala nawaha naxwaha shardigii wuxuu ahaa saddexaad shardiga afraad baa inoo laaba walam yaqul hajran ka qawli sufaha hajriga waxaa la yidhahdaa haddii hajri la yidhaahdo oo yani ha-da la kordhigo macnaheedu wuxuu noqonayaa alhadayaan waalkhaltu fi lkalaam yani hadalkoo laysku dardaro oo layska hadlo waa kii u dhihi jiray cumar faaruq cantarabaqash u dhihi jiray waay waa wax macnaha aan hadal aan macno lahayn oon faa'iido lahayn oo layskaga hadallo waay macnaha hadayaankaasaa la yidhaha macnaha dayib markii hajiran la yidhahdo waay hajiran hujiran haddii la yidhaahdo oo ha'da la godo macnaheedu wuxuu noqonayaa alfuxshu aa la yidhahdaa yani afxumadaa la yidhahdaa hadal aan shareecadu ogolayn ayaa hujriga la yidhaahdaa ama meehe yani waxaan fiicnaynba ruuxu hadduu hadalkiisa badiyo waxaa la yidhaahdaa yani waxa weeyaan hujri baa la yidhahda hujri marka waxay noqonaysaa meesha markuu tago ruuxu qabrigu tagana hadalkiisu waa in noqdo wax shareecada waafaqsan hadduu wax shareecada garab marsan uu meeshaa ku hadlo ziyaaradaasi waa khaldanta afartaa shardi ha la qabsado afartaa shardi hadday shuruud ay waafaqsan tahay ziyaaradu ziyaaradaasi waa tii sharcigu sheegay waa tii axaadiista nabiga kusoo aroortay ee sugan axaadiista faraha badan ku timid wey macnaha sidaas weyaan ayib wuxuu yidhi uma kadib aziyaaratu ziyaaradii calaa aqsaamin qayba dushood bay ahaatay qaybahaasoo alaaatin saddex ah hujrigaasi wuxuu kusoo arooray xadiidka burayda cinda anasaa'i walaa taquluu hujran iyo xadiidkii xaakiman horey usoo marnay walaa taquluu hujran xadii saxiixa uma kadib aziyaaratu ziyaaradii calaa aqsaamin qayba dushood bay ahaatay alaaatin oo saddex ah saddex qaybood wey yaa ummata alislaami islaamka ummadiisiyo fa ina waa hadduu niyooda azaa'iru kii siyaaranaya qubuurta fima admarahu wuxuu qarsaday dhexdeeda wuxuu yani fii nafsihi naftiisa dhexeeda wuxuu ku qariyey hadduu niyoodo oo qalbiga ugu jira wy manaa ila niyadu qalbiga way sooma qalbiga wuxuu ku qarsaday hadduu niyoodo oo uu qasdo tadkiiratan xusuusasho bilaakhirati aakhare uu ku xusuusto ziyaarada qubuurta uma markaa kadibna adducaa uu u qasto adducaaa duco lahu isagu isu duceey ay linafsihi waay naftiisa uu duceeyo walilamwaati iyo dadkii dhintay uu duceeyo bilcafwi uugu duceeyo cafin ilahay inuu iska cafiyo wasafxi iyo dhaafitaan can izallaati simbirraxooyinkii wixii macnaha khalada la yidhahda gafka iyo macsiyada laga wada zallada lugtoo kula fakataa la yidhahdo macnaha ayib wasafxi iyo dhaafitaan can izallaati simbirraxooyinkii loo dhaafo wixii ay ku simbirraxdeen oo ku khaldameen inuu ilaahay u dhaafo inuu ugu duceeyo ha waa midda labaad walam yakunna uusan ahayn zaa'irkaasi shadda mid xidhxidhay oo adkeeyey alrixaala reeriyada rixaal yani waxaa la yidhahda waa reeryada lagu fuulo waa geela marka macnaha geela la fuulo dusha laga saaro marka kadib dusha laga fuulo way macnaha oo walam yakun uusan ahayn shadda mid adkeeyey arrixaala reeryada naxwaha qubuurta xaggeeda mid u adkeeyey oo waxaa laga wadaa u safray ha yani laa tushaddu rixaalu xadiisku ma dhin lafdigii xadiisku keena macnaha riwaayo kale waxay ahayd laa tusaafaru wa fii riwaayatin laa tusaafir ha yani looma safro macnaha bay faaidinaysaa macnaha oo walam yaqul aan odhanin hajran haddii la xarakeeyo macnaha waxa weeyaan hadal xun iska dhe kulligood ama hujran ka qawli sufahaa waxmagaradka hadalkoodao kaleeto sida dadka aan waxba garanaynin waxmagaradka iskaga hadlaan oo kaleeto intaasi hee hadduu sidaas sameeyo saa u ziyaarto fa tilka fa intaasi inta jawaabteedii waxay dhacaysaa fa tilka jumlada ismiyada wey fa tilka midaas ziyaarada nooca u dhacday sunnatun sunno wey sunnadaasoo ata timi sariixatan xaalay caddahay fi sunani axaadiista dhexeeday ku timid almuhbatati ee la sugay alsaxiixati ee saxiixada axaadiista saxiixa ah ee macnaha waxa weye nebiga ka sugan sal lay wasalam ayay macnaha ku sugan tahay ziyaarada noocaas ee shuruudaa wadata ayb ninkii marka saa u siyaartahay ajir buu ka helaya ninkii saa u siyaarta ajir buu ka helaya walaa shaka fi dalika macnaha ayib axaadiista nebiga way ku soo aroortay saxaabaduna saa un bay samayn jireen taabiciintuna saa un bay samayn jireen weli lama hayo iyagoo intaa tilaabay oo intaa inaan ahayn qubuurta ziyaaradooda kusoo daray saxaabadii nebigu sal ly slam saasay ahaayeen masalan yani muwada malik iyo masalan sunan lbayhaqi iyo waxaa kusoo arooray cabdullaahi ibni cumar radi allahu canhu inuu siyaaran jiray qabriga nebiga sal lay wasalam madiinuu ilan joogay qabriga nebigu tegi jiray sal lay wasalam qabriga markuu tago muusan ka siyaadin jirin intuu qabriga tago oo nebiga sal lay waslam qabrigiisa yani uu ag tago inuu yidhaahdo assalaamu calayka ya rasuula allah wax yar buu xagga u dhaqaaqaya markaasuu abubakar wuxuu odhanaya assalaamu calayka ya abaa bakrin wax yar buu xagga u dhaqaaqaya markaasu wuxuu leeya assalaamu calayka ya abataa khalaas markaa kadibna waa tegaya saasay ahaayeen waa nebi maxamed qabrigiisa sal lay wasalam xagga fadligana kiisoo raaca abubakr sidiiq cumar ibnu khataab meeshana akhyaartii ummaddu ku aasan yihin haddana maca dalika saxaabadu intaa unbay samayn jireen ridwan ullahi caleyh waa salaami jireen qubuurta baqiici waa u ducayn jireen markaa kadibna waa laga laaban jiray maxaa yeele nebigaasaa u jidaya salawaatu rabbi wasalamu aleyh nebigoodana inay khilaafaan ma rabaan a nebigooda inay khilaafaan ma ay rabaan macna marka ijmaacii salafku sidaasuu ahaa waxyaalahan qubuurta lagu tacalluqayo ee la baryahayo ee la barakaysanayo ee waxay bilaabatay cusuur dambe ayay bilaabatay oo dadku diintii inteedii badnaydba ay yani in badan ayna garanaynin macnaha ayib أو قصد الدعاء والتوسل بهم إلى الرحمن جل وعلا فبدعة ضلالة بعيدة عن هدي ذي الرسالة وحول أو أما قصد إن قصد هدو قصده الدعاء دعاء روح زائر كابا الله روح قبور الزيارة إن قصد الدعاء بريو إيا والتوسل قارتان إيا لغو قارو بهم أيا لغو قارو إلى الرحمن الله نحريست للغو قارو jalla weynaa oo wacalaa sarreeye fa bidcatun weeye ziyaaradaasi waa bidco muxdathatun oo dib laga keenay dalaalatun oo baadi ah baciidatun oo ka fog can hadyi dirisaalati risaaladan kii u saaxiibka ahaa waa nebi maxamed sal lay slam hadyigiisii iyo jidkiisii ka fog saas way macnaha yacni tani waxa weye ruuxu markuu qubuurta tegey buu qubuurta dhexdeeda wuxuu ugu qastayba qubuurta inuu dhexdeeda ku ducaysto agteeda inuu ku ducaysto oo wuxuu rumaysan yahay ducada banaanka lagu ducaysto ama masaajidka lagu ducaysto ama meelaha kale lagu ducaysto iyo ducada qabriga lala soo aado qabriga agtiisa dhacdaay inay ka fadli badan tahay ducada qabriga agtiisa dhacdaay qabriga ma baryayo ilahay buu baryaya subxana wa tacala alla keligii buu baryaya laakiin wuxuu rumaysan yahay buqcadan iyo meeshan ilahay uu ku baryayo qabriga agtiisa in ducada lagu aqbalo saasuu rumaysan yahy lakin ilahay keligii buu baryaya way jiraan soo ma khalwa la yidhahda khalwo oo macnaha xilliyada macnaha masaaibta dhacdo roobka la waayo wadaadadu qubuurtay galaan wadaadadu qubuurtay galaan markaasaa lagu roob doonaa mar mar waxaa la sameeyaa ardada inta macnaa looxda madaxa loo saaro baa qubuurta lagu wareejiyaa oo macnaha waxa weye saa loogu wareegaya marka waxaa la rumaysan yahay baryada qubuurta dhexeeda dhacda ama agteeda dhacda ee la daristaayey in yacni la aqbalayo ilaahay aqbalayo oy ka fadli badan tahay midii meelo kala dhacda hadduu qaab noocaas oo kale sameeyo ama ma ahee wuu ku tawasulay oo tawasulka waxaa la yidhahdaa in ilaahay lagu sii gaadho wuxuu yidhi ilaahu jaahooda wax igu sii ilaahu iyaga wax igu sii maaha iyaga wax isiiya maaha yaan loo fahmin ilaahu iyaga jaahooda iyo fadliga agtooda agtaada ay ku leeyihiin iyo magaca agtaada ay ku leeyihiin iyo qadarinta agtaada ay ku leeyihiin ilahu wax igu sii dhibka igaga qaad dheef igu sii iyagu marka ilaahay ugu tawasulaya tawasulka saasaa la dhaha tawasulka iyo istiqaasada iyo isticaanadii wax isku macno dhow maaha tawasulka waa laha isaga ma rabtid laakiin isaga garab baad kasii dhiganaysaayo waad sii maraysaayo magaciisaasaad wax ku raadsanaysaayo cid kalead u socotaa markaa tawasul baa la yidhahda markaa cid kalead kusii gaadhaysaa hadduu saa sameeyo oo jaahooda iyo fadligooda iyo wejigooda iyo karaamadooda iyo ilaahay uu wax kaga raadsado labadaa xaalo waxa weeyaan yani waxaa la yidhahdaa ziyaarada nooca u dhacday waa ziyaaro bidca ah oo gadaal laga keenay oo baadi ah hadyigii nabigana ka fog salawaatu rabbi wasalaamu caleyh saas way macnaha ayib oo maxaan shirki u odhan weynaya waa gaalnimo shirki ma aha shirki waxay u noqon weyda ruuxu ilahay keligiibuu baryaya soo ma ha ilahay keligiibuu baryaya laakiin yani magac kaluu sii kaxaysanaya ma aha odhanayo war ilaahay iigu tago sheekhayahu ilaahay iigu tag oo markaa maa nacbuduhum ilaa liyuqaribuna ila allahi wey ha sheekhayahu ilaahay iigu tago maydyahu ilaahay wax iiga keen ma aha mana aha isagii in toos u caabuday war wax isii uu leeyahy laakiin wuxuu leeyahay ilaahayow wax isii intaa kuma gaabsanaya magiciisa wax igu sii jaahiisa wax igu sii fadligiisa wax igu sii taa waay midaasaa bidcada macna waa bidco shareecada khilaafsan maxaa yeelay ma ogeyn nebigu sal alay wasalam kitaabna kuma taallo sunnada nebigana kuma taallo salafkiina lagama hayo meel ay ku taallo ma jirto saas way macna wa kafaaha isman marba haddii la yidhi waa bidco ma waxay idinla tahay in xukumka loo fududeeyey ma fududa bidcaba haddii la yidhahdo ma fududa maxaa yeelay bidco oo dhan waa baadi buu nabi uri sal lay slam sooma saas weeyaan ayib ha kullu bidcatin dalaala iyo man axdatha fii amrina hada maa laysa minhu fahuwa raddun iyo arrinkanaga ninkii wax ku soo dara oo aan la ogeyn aan qur-aankana ku jirin sunnada nabigana ku jirin sal lay wasalam waa lagu celin man camila camalan laysa calayhi amruna fahuwa raddun waa lagu diidi buu nabi uri sal lay slam waxba laga yeeli maayo nusuustaasoo dhan baa kutusaysa macnaha saas weeyaan ayib aw amase qasada in qasada hadduu u qasto adducaa baryo uu ku baryo qabriga agtiisa ilaahay buu baryayaa watawasula iyo gaadhitaan bihim dadka qubuurta ku jira lagu gaadho fadligooda ila araxmaani allaha naxariista le jalla weynaa oo calaa sarreeye fabidcatun weeye midaasi muxdathatun oo dib laga keenay dalaalatun oo haddana baadiya baciidatun oo ka fog can hadyi dirisaalati midka risaalada oo saaxiibka ah hadyigiisii risaaladan macnaha ina soo gaadhay waa waa diinte kii saaxiibka oo nabigeena sal lay slam hadigiisii bay ka fog tahay wey macnaha oy ka durugsan tahay shareecadu tawasulka waxay ogoshahay saddex nooc tawasulka saddex nooc baa la ogolyahay wax ilaahay lagu sii gaadho oo lasii kaashado oo ilaahay subxaana watacaala loo maro looma sii marayo lakin waa la kaashanaya tawasul yani waa loo sii maraya waxaan dhihi laha macnaha yani ma aha inaad isaga u dirsanayse yani isaga sababkiisa ayaad ilaahay wax ku weydiisanaysa saddex qaybood baa tawasulka noocaasa shareecadu ogolaatay midka koowaad waxa weeye ilaahay asmaadiisa inaad ku weydiisato walilaahi alasmaau alxusnaa fadcuuhu biha ilaahay magacyo wan wanaagsan buu leeyahay magacyadiisa ku barya ugu tawasula oo waxaad tidhahdaa dembiilaa tahaye yaa kafuuru soo ma allaha dunuubta dhaafow ikfir lii ii dembi dhaaf yaa raxiimu allaha naxariistow irxamnii ii naxariiso yaa tawaabu tub calaya iga toobad aqbal magaca ilaahay sii maro intaad sii qaadato ood sii sheegto markaa kadib ilahay wax ku weydiiso subxana wa tacala waa tawasulka bannaan waay tawasulka qaybtiisa labaadee bannaan waxa weeyaan ruux muslim ah oo nool intaad u timaado inaad tidhaahdo ilaahay ii baryo wax ii weydiiye ma aha mayd maaha lama hayo mayd dhintay laakiin waxaa lahayaa ruux nool intaad u timaado inaad tidhahdo ilaahay ii weydii oo waxa iyo waxaasaa dhibkaasaa hayste ii baryo ilahay subxana wa tacala taasina waa bannaan tahay ha maxaa yeele saxaabadu nabigay u imaan jireen sal lay wasalam oy dhihi jireen ilaahay noo bari axaadiis fara badan bay kusugan tahay nebigu sal lay slam inay saxaabadu ku yidhahdeen waxaa ka mid ah xadiidkii cumar ibni khadaab nebigu wuxuu ku yidhi sal lay wasalam nin la yidhahdo uweys baad la kulmi doontaaye ninkaa tilmaamahaa leh haddaad aragto ilaahay ha kuu baryo markuu cumar la kulmayna wuxuu yidhi nebigaan saa ka maqlay ii ducoo buui waa taabici wey uweys marka yacni way sugan tahay in dadka nool ay khaas ku tahayna waxaa ku tusaya markuu nebigu geeriyooday salawaatu rabbi wasalaamu calayh saxaabaduna madiine ay joogaan oo nebiga qabrigiisii ay ag joogaan intay ka leexdeen ba waxay u tageen cabaas ibni cabdilmualib xadiidka saxi bukhaariga cumar cabaas buu utagey wuxuui cabaasow markuu nebigu noolaa nebigaan u tegi jirnay oon ilaahay ugu tawasuli jirnaye yacni ilaahay noo bari markaasuu yani cabaas ilaahay u bariyay muslimiinta maxay nabiga uga leexanayaan oo adeerkii cabaas u aadayaan soo su-aal in la isweydiiye u baahan maaha waxay u aadayaan ruuxa nool ilaahay noo bari waa la dhihi karaa laakiin ruux dhintay ilaahay ii bari lama dhihi karo waxbana looma raadsan karayo maana waxay isla qisadaa lafteedu dhacday cahdigii mucaawiya yaziid ibnu aswad nin la yidhahdo taabici ahaay oo rag yani ragga khayrka badan ka mid ahaa ayuu yidhi yani dhibaato dhacday yani yani u bari dadka muslimiinta ilahay u bari way ku tawasuleen ilahay buu muslimiintii u baryey saasay marka saxaabadu ahay ridwanullahi caleyh nebigiiyo qabrigiisa agtooda ku yaallo bay haddana ayaga dhexdooda odhan jireen ilaahay noo bari intooda nool markuu nebigu noolaana nebigay dhihi jireen sal lay slam nebi allow ilaahay noo bari saasuu marka hadyigu ahaa taabiciintii saasay iyaguna ahaayeen wax sidaa ka bedelan oo sugani ma uu jiro tawasulka marka bannaan waxa weyaan inaad tidhahdo ruux muslima oo kula jooga inaad tidhahdo ilahay waxay waxaa i weydiiye ama ii bari aad tidhahdo macnaha tawasulka qaybtiisa saddexaad ee bannaan waxa weeye camalkaagii saalixa ahaa eed ilaahay subxaana watacaala ugu dhowaanaysay mid ka mid a acmaashaadii inaad ilahay ugu tawasulto ayadana maxaa daliil u ah xadiidkii saddexda nin ee godku ku dubi jiray dhagaxu ku dhici jiray ha inaad tidhahdo ilaahayow salaadii aan kuu tukaday waxay waxay usi ilaahayow haddaan adiga dartaa isu ilaaliyey ilaahay yani xaas fiican isii ilaahu sida camalkii aad samaysay wanaaggaad samaysay ayaad ilahay ugu tawasulaysaa subxana wa tacala tawasulka bannaan ee shareecadu bannaysay waa saddexdaa way wixii ka soo hadhay wixii labadaa ka soo hadhay ama tawasulba ma aha oo istiqaati iyo isticaanu gelaya ama ma ahe waa tawasul aan sharcigu ogolayn saas way macnaha ayib fa bidcatun bidca weye muxdathatun oo dib laga keenay dalaalatun oo baadi'a baciidatun ka foga can hadyi dirisaalati wain dacaa hadduu baryo wain dacaa hadduu baryo zaa'irkii qubuurta ziyaaranayay almaqbuura kii la aasay kii la aasay hadduu baryo nafsahu naftiisuba baryiba faqad ashraka wuu wadaajiyey billaahi ilaahay buu la wadaajiyey alcadiimi ee weynaabuu shirki u sameeyo wax la wadaajiyey addoonkiisa wajaxada waana diiday tawxiidkii allana waa diiday subxana wa tacala iyo xaqiisii lan yaqbal allahu ilaahayna ka aqbali maayo tacaala korahay laa yaqbal llahu hadduu idin qorayna waa idan waa sax lan yaqbal allahu ilaahay ka aqbali maayo tacaala korahayo minhu xaggiisa sarfan wax sunno ah walaa cadlan iyo wax waajiba toona oo fa yacfuwo uu iska cafiyo canhu xaggiisa mana la cafinayo waajib iyo sunno toonana laga aqbali maayo wax camaloo laga aqbali ma jiro ayib macnaheedu waxa weeye qaybta saddexaad ee ziyaarada shirkigii waxa weeyaan ee dembiga weyn ee islaamnimada looga baxayo inuu ruuxu qabriga u ziyaarto ka qabriga ku jiraba inuu wax soo weydiisto inuu baahidiisa u geysto inuu yani dhibkiisa uu u geysto haddii uu kan qabriga ku jira wax u doonto oo wax ka raadsado sidaa qabriga u tago o u ziyaartaay ziyaaradaas noocaasi waa shirki waana midda diinta lagaga baxa waay maxaa yeelay wixii ilaahay lahaa oo baryo ah waakaynu soo marnay soo maah adducaa huwa alcibaada baryadu waa cibaado wey ilahay baana iskale subxana wa tacala wixii ilaahay lahaa nin kale ruuxii u leexiyana waa gaaloobaya soo ma nusuusteeda horeynu usoo marnay taasi marka waxa wey waa gaalnimo ruuxii gaalnimadaa ku dhacana ilaahay subxaana wa tacala waxba ka aqbali maayo hadduu waajib kasta sameeyo hadduu sunno kasta la yimaado hadduu si kasta u dadaalo hadduu xajka tago hadduu jihaado marba hadduu shirki ku jiro waxba laga yeeli maayo bal camalkii hore ee uu horay u sameeyey ee fiicnaa buuba shirkigu baabi'inba mid hadda la samaynayo iska badaayo ha walaqad uuxiya ilayka waila aladiina min qablika lain ashrakta layaxbaطana camaluk walatakuunana min alkhaasiriin camalkaagu wuu daabanaya haddaad ilahay cid la wadaajiy subxana wa tacala waadna khasaari saas weeyaan waqadimna ilaa maa camiluu min camalin fajacalnaahu habaa manhuura wax alle waxay la yimaadeenba boodh la firdhiyey umbaa laga dhigay waxba laga soo qaadi maayo ilahay subxana watacala agtiisa waxba kama aha waxbana u tari mayso macnaha marka ruuxu salaadiisida loo aqbalo soonkiisa loo aqbalo cibaadaadkiisa loo aqbalo kow asaaska koobaad waxa weyaan inuu ilahay horta muwaxid u yahay ruux shirki samaynaya ee acmaal kale lagaba aqbali maayo lagana yeeli maayo macnaha ilahayna subxana wa tacaala ma cafinayo sidaas way macnaa nusuustay kusugantay ayib wain dacaa hadduu baryo almaqbuura midkii la aasay ruuxii la aasayba hadduu baryo oo wax weydiisto wuxuusan tari karin waay leanna maba tari karaba walaa tadcu min duuni illahi ma laa yanfacuka walaa yaduruka fain facalta fainaka ida min alظaalimiin wain yamsaska allahu bidurin falaa kaashifa lahu ila hu wain yamsaska bikhayrin falaa raadda lifadlihi ha yeedha ha u yeedhanin hana baryin alla sokadii midaan waxbana kugu tari karin wax dhibana aan ku gaadhsiin karin waa miskiinkaa meesha ku jira oo kale haddaad saa yeesho soo maa mushrik baa tahay dhaalim baa tahay xukumkaasaa ilaahay saaray subxana wa tacala haddii ilaahay dhib kugu taabto dhibkaa cid aan isaga ahayn kaama qaadi karto hadduu ilaahay dheef kula damco wanaag iyo khayr kula damcana nina kuuma diidi karto ha in araadaniy allahu bidurin hal huna kaashifaatu durihi aw araadanii biraxmatin hal huna mumsikaatu raxmatih hadduu ilaahay wanaag ila doono ma ii diidi karaa nimankan meesha ku jiraay qabrigani ma ii diidi karaa wadaadkiiyo weligu ma ii diidi karaa maya haddiise ilaahay subxaana wa tacaala dhib ii qadaro laa qadar allah miyay iga celin karaan oo iga dafcin karaan jawaabtu waa maya maxaad ka doonaysaan marka maxaad u raadsan karta u raadsanaysaan macnaa saas weeyaan yacni alla subxaana wa tacala qur-aanka markaad fiirisaan sida uu u taqriiriyo tawxiidka qaybta iyada waad la yaabaysaa xataa tusaalayaal cajiib ah yaa ayuha annaasu duriba matalun fastamicuu lah إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب بل تصالها دقيست بالله سبحانه وتعالى كواد إلهي سكري بريسان العابديسان وعدوني بها النقرة هكذا قادني كوا إيجي حبي إسكاشدان وإسورة تقان تقسيم أبوري كران وتقسيم أبوري كران واحد تقسيم أبوري كران مجر daksigii hadduu wax ka boobo oo wax ka qaatana kama soo dhigan karaan bal wadaadkaas yani loo geeyey malabka loo geeyey ee subaga loo geeyey haddii intii shinni iyo daksi intuu tago uu intiiba ka dhamaysto ma ka ceshan karaa bilahi calaykum yac ma ka dhihi karaa kama dhihi karo wixii daksi kala cararo kama soo ceshan karo waa asnaamtoodii oo kale weeyaan oo dhagax intay wax marmariyaan oo saliideeyaan oo subkaan iyo intay daksigu yimaaduu intaba macnaha ka muudsanay war dhagaxan kadaatuma daksiga iska celiya markuu aniga waxay tarahay saas wey macnaha waxba ay waxay qaban karaan ma jiro daksi wax kama ceshan karaa wax kale iska dhaaf ayagii hadday waxba iska celin waayaan adiga maxay ku tari oo daksi iska celin waayaan wax kale iska badhaafin macnaha saas wey macnaha مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون ها. تصالها كالوعية كو إله عدا لها ينبري وحوي دي سنة يا وحي لم يدين قليو عرب بولكيد عرب بولكيد هوس فقفدية ووحي كدك سنة يا قرحة إيا الروبك إيا الرحمة بيليين هيدين كعلي عرب بولكيد صوتك على ها يعني waxa wuxuu celin karo ma jiro qoraxna ma celin karo yani waxa way dabayl ka celin maayo dhaxanna ka celin maayo cadawna ka celin maayo marka yani caaro buulkeed bay hoos farfadhiyaan oo markaasay doonayaan inay wax kaga gabadaan waa kuwa ilaahay cid aan wax weydiisanayo kale saasuu ilaahay leeyahay subxaanahu watacaala marka waxa weeyaan cid aan ilaahay ahayn wax tari maaye dad oo yaan la islu goynin oo yani yaan la isqaldin saas way macnaa ayib wain dacaa hadduu baryo almaqbuura kii la aasay nafsahu naftiisa hadduu baryo faqad ashraka wuu wadaajiyey billahi ilahay buu la wadaajiyey alcadiima ee weyn wajaxada wuuna diiday alcaiimi dheh alcadiimi ee weyn allahaasuu addoommadiisa wax ugu daray wajaxada waana diiday xaqii ilahay ku lahaa subxaana watacaala lan yaqbal allahu ilahayna ka aqbali maayo tacaala korahaya minhu xaggiisa sarfan yani wax sunno ah walaa cadlan iyo wax waajiba toona leanna ilahay camaasa markuu aqbalayo soo shardi uma dhigin man camila saalixan من ذكر أو أنثى إيش وهو مؤمن لابد من التوحيد هدوس نروح التوحيد لما نعمل كسليمة وحمل كسو قادمة